hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma ayaa gargaar raashiina gaarsiisay dadka ku nool deegaanada dhaca gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo ay ku jirto degmada ceeldheer deegaanada deeqda la gaarsiiyey sidoo kale waxaa ka mid ah masagawaaye deegaano kale oo hoos yimaada degmada ceeldheer deeqdan gargaarka ah ayaa markaasi ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka waxaana uu gargaarkani gaaraya ilaa sagaal gaari oo nooca xamuulka qaada ah deeqdan gargaarka ah ee ka timid hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa waxaa lagu wareejiyey odayaasha dhaqanka degmada ceeldheer iyagoona u mahadceliyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodma maadle koonkaa basuulkayna keenay meeshan waxaan isugu nimiday badar hay-adda abaaraha ay noo soo dhiibtay oo loo soo dhiiba ceeldheer masagawaa iyo tuulooyinka la xiriira baabuurta badarka siday ceeldheer waxaa timiday shan baabuur masegawaana waxaa tegtay saddex baabuur intaas badarka saasoo ku kala degay shan tuulo oo masegawa ay ka mid tahay halkaasaa lagu siiyey ceeldheer oon tuulooyinkeenu wax gaarin waxba gaari waayan dadka soo u bata awgeed na intii kale intaan keennay intaasaan waxaan rabaa in looga mahad celsho hay-adda masiibooyinka maarinta masiibooyinka in looga mahad celsho madaxweynaha in looga mahad celsho dowladda haddii alla kuu roon yahay deeqdan soo gaarsiisay in looga mahad celsho akhyaartaan ku wareejihaa akhyaarta haddii alla kuu roon yahay aan ku wareejihayaan waxaan ka rabnaa ayadana mahad celinta nina yidhaah maxamuud macalin ayaa haddii alla kuu roon ayaantaan isku xil qaaday
annagoo odayaasha degmada ceeldheer ah waxaana diyaalla kuraan guddoonnay deeq markaga soo dhiibay muqdisho hay-adda maarooyinka masiibooyinka noo soo dirtay dowladdaa qayb ka ahayd baahida meeshaan degmada ka jirto aad iyo aad aa looga jawaabay walow aan iyan dabooli karin waxaa la keena hadda maantay iyo waxa meesha ka jiro haddana ma adiga ka gaarto intaa maaragta hayta dadaashay oo halgankaas ka qayb gashay
cidda soo dhiibtay ninka ugu horeeyo maxamuud macalin horta aad iyo aad u mahadsan yahay waa ninka gudmaday oo gudmadka kuwa noo fidiyey madaxweynaha federaalka madaxweynaha galmudug iyo intii wax ka shaqaysoo dhan waa mahadsan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa waday dadaalo gargaar lagu gaarsiinayo deegaanada ay markaasi ku sugan yihiin dadka danyarta ah iyo kuwii ay markaasi saamaysay abaartii dalka soo martay iyo fatahaadihii sanadkii hore